iyo wadafniga aasitaanka la aasaya in la diyaariyo salaaddii lagu tukanayey maydhitaankii marka la maydhayey iyo aasitaankii marka la aasiyey wa ilayka waxaad qaadataa tafsiila daalika arrintaa sharaxeeda iyo bayaankeeda iyo tafsiilkeeda qaado iyo sharaxeeda markaa sheekhu raximahullah arrimahaasoo dhan ee meydka la xidhiidha ee tacalluqa la leh ayuu ka warramaya raxmatan waasica waaye wuxuu ihi sheekhu mu'alifku awalan ugu horayn yushracu waxa mashruuca waxaa mashruuca oo mustaxab ah talqiin in loo laqino la xusuusiyo lagu tambiihiyo loo sheego almuctadar qofka muctadarkee lagu soo xaadiray ee sakaraatulmowdka ay hayaan ee nafta laga qaadayo in loo laqino laa ilaaha ila allah kelmadda laa ilaaha ila allah liqowli nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxaa u deliilaan hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laqinuu waxaa xusuusisaan mowtaakum kiina dhimanaya kiina geeriyoonaya laa ilaaha ila allah kelmadda laa ilaaha ila allah u sheega oo xusuusiya xadiiskaa rawaahu waxa soo saaray alimaamu muslim xadiiska imaam muslim baa soo saaray fii saxiixi marka in qofka dhimanaya loo sheego la xusuusiyo inuu yidhaahdo kelmadda laa ilaha illa allah ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah kelmadda ugu dambaysa laa ilaaha ila allah qofka ku dhawaaqa jannadu gelaya marka haddi saasay u noqota marka qofku markuu dhimanayo in la xusuusiyo oo tadkiir iyo tambiih lagu sameeyo oo loo sheego kelmadda laa ilaaha ila allah inuu yidhahdo hadduu kaafir yahayna dee amarba lagu siiyo oo dee markaa la yidhaha waxaad tidhaahdaa kelmadda laa ilaha illa allah waayo hadduu islaamo dee waa badbaadaya man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah wuxuu gelayaa jannada marka qofka dhimanaya in kelmaddaa loo laqino la xusuusiyo la tadkiir iyo tambiih lagu xusuusiyo maaha amar laakiin de waa tadkiir iyo tambiih baa loola jeedaa xadiiskaa waxaa soo wasiriyey imaam muslim fii saxiix waalmuraadu waxaa loola jeedaa bilmowta dadka dhintay fii hada alxadiisi waxaa loola jeedaa almuxtadaruun dadka naftu ay ku soo xaadirto ee laga qaadayo baa loola jeedaa wahum waxa weeyaan man daharat calayhim waa dadka ay ka soo baxday amaaraatulmowti calaamaatulmowti calaamadaha geeridu dadka ka soo daahirtay ayaa loola jeedaa amaaraatulmowt calaamaatu almowt ama dee dhakhtarraduba ay yidhaahdaan waa khalaas oo dee la sheego waa dadka noocaasa weeyaan waaya marka waa talqiin waa loo laqinay taaniya shayga labaad idaa tayaqana hadday sugnaato ama ay caddaatoba mowtuhu inuu geeriyooday hadday caddaato ama ay sugnaatoba uqmidat waa loo laabaya taqmiid caynaahu labada indhood ayaa maxaan ku idhahdaa laysku celinaya loo laabayaa washadda lixaahu waxaa laysku celinaya afkiisana labada qowl waa laysku celinaya waayo afka ama ilkaha waa in laysku celiya afkiisa si aanu afka u kala qaadin liwuruudi sunna sunnaha ku soo aroortay bidaalika indhaha in loo laabo dee in afka laysku celiyana haddii kale xasharaadka iyo xayawaanka ayaa qofka dhintay dee dhibaya qofka meyidka dhintayna dee waa naxariis iyo shafaqa ayuu dee markaa mutay waa maxalu shafaqa waraxma marka in indhahana loo laabo afkana in laysku celiyo oo yacni lixyeenka in laysku celiyo waayahay taasina waa shay sunnaa buu sheekhu raximahullah raxmatan waasica axaadiis baana kusoo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigii abu salama indhaha waa kuu laabay aalian sheega saddexaad yajibu waxa waajiba taqsiil in la maydho almeyit qofka dhintay ee almuslim qofka dhintay ee meydkaa ee muslimkaa in la maydho ilaa mooyaane an yakuuna inuu yahay shahiidan mid ku dhintay shahiid kii shahiidkaa ee maanta ku dhintay filmacraka dagaalkii shahiidkii macrakada ama kii dee goobta dagaalka ku dhintay kaa mooyaane kaa isaga lama maydhayo fainahu laa yuqasir shahiidka macrakada iyo goobta dagaalka jihaadka ku dhinta laa yuqasaru lama maadhayo buu yidhi walaa yusallaa calayhi lagu tukan maayo bal yudfanu waa lagu aasaya shahiidka fii hiyaabihi dharkiisa lagu aasaya lianna nebiya nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam lam yuqasil muu maydhin qatlaa uxudin kuwii uxud lagu dilay qatlaa uxud lama maydhin walam yusalli calayhim kumuu tukan rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwana kumanuu tukan manuu maydhin marka kuwa dee shahiidka macrakada ee dagaalka ama goobta dagaalka ku dhinta iyaga waa laga soo reebay calayhi salaatu wasalaam taana waxaa u daliila ficilkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuhi anaa kuwaa ka markhaati kacaya marka kaana waa ka soo reebay sheekhu raximahullah kuwii shuhadadii kale ee adduunyada kii maxaanku yidhaahdaa caloosha u dhintay iyo kii daacuunka u dhintay iyo kii gubtay iyo dadka noocaasa ama saaxibulhadmka wax ku dumeen iyo dadka noocaasa iyo gabadhii nifaaska ku dhimatay iyo ama iyadoo xaamilaba ku dhimatay dadka noocaasa iyaga waa la meedhaya oo de waa shuhadada axkaamtii adduunyada dee caadi baa loo marin waa la meedhaya waa lagu tukanaya axkaamtii bay marayaan laakiin de haddana waa shuhada sida rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waayahay marka kuwa qofka de waa laga soo reebay marka dadka kale muslimiinta waa la meedhaya raabica shayga afraad sifatu sifada qaslilmayit qofka mayidka ah sifada loo meedhayo qofkii dhintay qaabka loo meedhayo annahu tustaru waxaa la qarinaya cawratuhu cawrada satrulcawra cawrada waa la asturaya waayo dee cawrada in la eegaa qofkaa dhintay dee ma bannaana annadar ilaa cawratihi marka cawrada waa in la qariyo oo qofkan qaasilkaa ee maydhaya waa inuu asturo waayahay waa la asturaya cawradiisu uma intaa kadibna yurfacu waa la rafcinayaa qaliilan in yar ayaa sanada meel yaro taagan baa la saaraya yurfacu qaliilan wa yucsaru waa la waa la tuujinaya waxoogaa gacanta ayaa lagu yaro adkaynayaa badnuhu calooshiisa casran rafiiqan si yaroo dabacsan oo rifqi laanna waa maxal rifqa si yaroo dabacsan ayaa gacanta sidaa caloosha loo marinaya waayo waxaa laga yaabaa inay de wax ku hadhaan calooshiisa gacanta ayaa sidaa loogu cadaadinaa la marinaya si yaroo dabacsan si caloosha ay uga soo baxaan uma yulafu waa ku laalaabaya yalufu waa ku laalaabaya alqaasilu ka maydhaya waa ku laalaabaya calaa yadii gacantiisa wuxuu ku laalaabayaa khirqatan maro khirqa sawb maro yalufu wuu ku laalaabaya yacni gacanta wuxuu gashanayaa maxaanku dhaha maro ayuu gacanta gashanaya ama dee wixii kale la midka ah ama dee bac ama balastic kolba wax buu gacanta gashanaya aw naxwiha ama wixii kale la midka ahaa fa yunatiihi biha wuu ugu istinjaynayaa oo qofkan dhintay dee cawradiisii maruu saaraya kadibna markuu dee qofku labada gacmood wax gashado labadii gacmood intuu marada hoosta ka mariyo ayuu labadii cawro u istijaynayay qofkii dhintay oo loo istijaynayay uma intaa kadibna markuu istijeeyo oo dee labadii cawroodba wixii magaranaysa uu ka maydho yuwadiuhu u weyso ayuu u marinayaa oo dee xubnihii acdaadii xubnihii weysada ayuu biyihii u marinayaa wuduu'a salaati salaada weysadii oo kale ayuu xubnihii u marinaya waxa dee luqluqashadii iyo mooyaane sandaarsigii mooyaane oo dee labada waayo hadduu dee ama sandaarsi ama istinshaaq dee gudahay ugu dhacayaan waa dhib iyadu marka istinshaaqii iyo madbadada labadaa mooyaane wejigii iyo labadii gacmood iyo intii kale uu u mar markaa uu u maydhaya uma intaa kadibna yaqsilu waa maydhayaa ra'sahu madaxa ayaa loo maydhayaa wa lixyatahu iyo garhkii ayaa la maydhayaa bimaa'in biyaa lagu maydhayaa iyo wasidri biyihii iyo qisilkii waa gobkii midhihiisii marka la ridqo la tumo dee maxaanku raa taxni lagu sameeyo la ridqo dee waxay yeelanayaan xun bay yeelanayaan qisil baa laydhaa biyihii iyo qisilkii ayaa madaxa iyo garhkaba loogu maydhaya uma kadibna yuqsalu waa la maydhi shiqahul aymana dhinaca midig ayaa haddana markaa biyihii lagu shubay oo qofkan maydhaya dee axkaamtii iyo dee tartiibtuu gara xagga midig buu kaga bilaabaya dhinaca midig buu markaa biyihii ugu shubayaa uma kadibna al aysara dhinaca midig ayuu haddana ee uma alaysar dhinaca bidix jambiga aysarka dhinaca bidix ayuu haddana u meedhaya uma intaa kadibna yaqsiluhu waa u meedhayaa kadaalika sidaasoo kale maratan aaniya mar labaad buu u meedhaya wa aaliatan mar saddexaad buu u meedhaya laba iyo saddex goor buu u meedhaya oo dee marka hore ma u meedhay haddana mar labaad haddana mar saddexaad marka hore hadday ku fidlaato iska nadiifiyaan jirkiisii oo dee wax nadiifa wax wasakh badan baanu lahayn oo marka ugu horraysa marka lagu shubaba dee caadi noqdo dee dhib ma laha laakiin haddii kale laba iyo saddexba waa bannaan tahay yamuru waa marinayaa fii kulli maratin mar kasta yadow gacantiisa markuu u meedhayaba wuxuu marinayaa gacanta calaa badnihi calooshu sidaa usoo marinaya waayo kulli qofka miidkaa marka la meedhayo dee qofka qaasilku u garanaya kolba waxba ka soo baxaya markaa dee caloosha hadduu sidaa gacanta u soo mariyo ama waxba ka soo baxaya markaa dee goordhow haddii kale kafantii dee waxba ku soo baxaya marka kafanta loo xidhay waxba ka soo baxaya marka dambe marka intaa uu meedhayana kolba xaalad kastaba caloosha inuu gacanta saa u soo mariyo weeyaan wuxuu inugu soo marinayaa fii kulli maratin mar kasta waa inuu soo mariyo yadow gacantiisa calaa badni caloosha waa inuu soo mariyo fain haddaba haddii kharaja minhu shay-un fain haddaba haddii kharaja minhu ka soo baxo shay-un haddaba haddii wax shay ka soo baxo qasalahu wuu meedhay haddii wax ka soo baxaan dee meeshii cawradii iyo wixii ka soo baxay waa ka meedhayaa markaa wasada waa ku awdaya hadday wax ka soo baxaan almaxalla meeshii maxalkii iyo meeshii wuxuu ku awdayaa biqudin cud buu gelinaya oo dee labadii cawro hadday wax ka soconayaan cudbi ama qudni ayuu markaa gelinayaa aw amase wuxuu gelinayaa naxwii qudniga wax kaloo lamida yani qudni iyo cudbi iyo waxba la gelinaya waa cawradii marka saani wax uga soo bixin mar kastaba fa in lam yastamsik hadduu istaagi waayo oo dee wixan ka soo baxaya ka imanaya meydku haddii istaagi waayaan fabitiinin xarin dhoobo kulul oo dee nadiifa weliba dee dhoobo nadiifoon aan magaran amuda camuda jecsan ahayn dhoobada adag ayaa loo marinaya markaa aw amase haddii kalena biwasaa'ili ibi lxadiid ama dee imaka casrigan wasaaisha kale ee dee la isticmaalo ama dee lasiqad lagu dhejiya ha ahaato ama balastic waxda meesha wax hadii hadii dee mara adag loo xidho imika ama xafaayado xafaayado kale xafaayadaha haddii shay xafaayad loo geliyo oo dhinaca dhinac labada cawraba asturaya oo waxaa ka soo baxaya balasticin baashan imika dadka loo xidho ama ciyaalka loo xidho kale yani marka waxaa ka soo baxaya de way nuugaysa way qabanaysaa waa xafaayadoo kale ama wixii kale la midka ahaa in markaa loo xidho hadday markasta de wax ka imanayaan oo markaa wax ka soo baxayaan waayahay aw amase waxaa loo markaa loo isticmaalaya biwasaa'ili dib alxadiida yacni almuhim maadaama wax ka soo baxayaan qofkii meydka waa in markaa wax loo xidho ka lasiq sida lasiq baashii wax lagu dhejinayey lasiqa waa baashi wax lagu dhejinayey lasiqu waa ti lagu dhejinayey wa naxwihi oo de waa baashii xabagta ama ku dhegaysay wayuciidu waa soo celinaya hadday wax kale ka soo baxaan wuxuu soo celinayaa wuduuhu weysadiisana mar labaad ayuu xubnihiisi uu soo weyse celinaya wain lam yunaqi haddii tanqiya nadiif uu ku noqon waayo bialaain saddex ziida waxuu ku darayaa ilaa hamsin shan goor baa loo meedhaya aw ilaa sabcin ilaa toddoba goor waa lagu celinaya hadduu tanqiya ama nadiif ku noqon waayo dhowr goor baa loo meedhaya aw ilaa sabcin uma kadibna yunashifu wuxuu ku qalajinaya tanshiif wuxuu ku qallajinayaa bihawbin marab ayuu markaa dee ku qallatinaya wayajcalu waa ka yeelayaa addiiba udgoonka iyo diibka wuxuu ka dhigayaa fii maqaabinihi meelihii la alaabmayay kilinkilada meelaha hoostooda iyo lugaha rukbataynka hoostooda meelaha laabmaa maqaabinta meelahan dee dhididku maxaan ku idhaahda fadhiisan karo ayuu u marinayaa udgoon iyo diib buu markaa marinayaa waa mawaadica sujuudi iyo xubnihii sujuudda wuxuu marinayaa udgoon iyo diib buu yeelayaa wa in tayabahu jidhkao dhan hadduu u mariyo de dhammaan xubnihiisii de diib iyo udgoon ilaa raqabada ilaa ra'siga ilaa qadameynka hadduu udgoon iyo diib u mariyana ila ilaahay buu la kulmaya maadaama dee qofku nafta ay ka dhacda ilaahay buu u tegaya markaa in dee udgoon iyo cadar loo mariyo way iska fiican tahay hadduu dhammaan u mariyo buu yihi diib iyo udgoon kullow kaana xasana waa fiican tahay haddee xubnihi loo wada mariyo diib iyo udgoon waa fiican tahay buu yidhi qofkii maxaa laga ilaalinaya qofkii qofkii dee muxrimka ahaa ayuunbaa dee xajka xidhanayay iyuunbaa laga ilaalinaya wuxuu yidhi sheekhu raximah ullahu tacaala markaa jidhkiisii oo dhan wuxuu u marinayaa diib iyo cadag udgoon buu u marinayaa wayujmiru wuxuu bukuur ku shidayaa akfaanahu bilbukuur kafantana waxa markaa lagu shidayaa bukuurkii iyo ayuu ku shidayaa markaa ama uunsi ama foox ayaa kafantii udgoon lagaga dhigayaa wain kaana shaaribuhu shaarbihiisu qofka dhintay aw adfaaruhu ama cidiyaha qofka dhintay tawiilatu cidiyiisu hadday dhaadheeraayeen oo dee faaxish ay ahaayeen ukhiida minha waa laga qabanay dee taasina maslaxada meydkunba leeya haddii dee ciddi aad ay u dhaadheeraayeen de waa laga gaagaabinaya haddii ay iska caadi yihiinna waxba qofka meydka ayaan la tataabanin laakiin hadday dheeraadaan oo dee magaranaysa ay tawiila yihiin ama dee shay yani faaxish marka culammadu leeyihiin ay xadkii ka baxsan yihiin dee waa markaa laga jarjaraya wain turika daalika haddii laga tagana oo layska daayo cidiyihiisii iyo shaarbihiisii faraha laga qaadana falaa xalaja wax dhibaa ma laha buu yidhi walaa yusraxu la feedhi maayo buu yidhi la taaban maayo shacruhu timihiisana lama taabanayo iminka alfaadan sheekhu wuxuu soo naqilaya waa alfaadii matniga saadmustaqnica ku taallay waa alfaadiisa raximah allahu tacaala raxmatan waasica timihiisa iyo shacrigiisana lama feedhayo walaa walaa yuxallaqu lama xiirayo caanatahu timihii hoosena caanadana la taaban maayo buudi walaa yakhtinahu khitaankiina lagu samayn maayo oo dee buuriyadii laga jari maayo yacni haddii daw ku dhinto isagoo laga jarin lama taabanayo caanadiisii lama taabanayo shacri yani waxa maadaama uu meyd yahay waxyaabaha lama taabaniyo waayo licadami daliili calaa daalika wax daliilo ku soo arooray arrintaasi ma jiraan waayo dadikra waxay noqonaysa qofkii meydka ahaa in la jarjaray noqonaysaa walmar'atu gabadha yudfaru waa la tidcayaa shacruhaa timaheedii waxaa loo xidhxidhayaa alaaata quruunin saddex qaybood saddex gees ayaa maxaanku idhahda loo samay inta timaha la furfuro oda la maydho ayaa saddex meelood loo kala jebinaya saddex meelood loo xidhayaa xadiiskii umu cadiya waa ku soo aroortay wayustalu min waraa'ihaa xagga dambana waa laga sii dayn inta la xidho saddex meelood loo kala xidho ayaa xagga dambe laga tuuraya marka waa gabadhana sidaa ayaa loo samayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dee umu cadiya oo khibrad u lahayd oo ku jirtay dumarkii meydka meydhi jiray ayaa markaa loo diray marka qofka wax maydhaya an yakuuna amiinan ta kale qofka wax maydhaya qof dee amiina waa inuu yahayoo qofkan cawradiisa iyo ceebtiisa iyo xantiisa waxaas dhan waa inuu qariyo maadaama qofku dee qof uu maydhayo qof lagu kalsoon yahay oo dee ama ceebtiisa aan sheegin ama aan maaragtay ayaa loo baahan yahay ta kale qofkan qaasilka wax maydhaya waa inuu garanayo axkaamtii dee taqsiilka iyo waa inuu garanayo qof dee wax fahmaya waa inuu yahay oo axkaamtiisii cawrada waa inuu asturo oo dadka qaar marka qofka midka loo keeno dee markabuu wada qaawinaya sax ha la qaawiyo oo dee qofka marka la keeno dharkii waa laga wada saaraya si degdega dharkiisu laga wada saaraya maadaama dharkiisii laga saaro dee noqdo qof mujarada wixii laga wada saaray waa in cawradiisa labada cawrood alqubul wadubur waa in markaa la saaro maro waa in la saaro marka la maydhayana dee isagoo maradii iska asturaya ayuu xagga hoose intu marada gacanta ka geliyo ayuu labada xubnoodba u maydhaya sidayna markaas marka qofkan qaasilka ee wax maydhaya de waa inuu maxaanku yidhaahdo qof khibrad u leh oo garanaya qofka muslimka in cawradiisa la ilaaliyo inuu garanayo iyadana lafteedu waa shay muhim waayahay marka qofka in la maydhaa waa fardu kifaaya waa waajib kifaayo dee dhammaantan waxayna saaran inaynu qofka meydka alla maydho dadka qaar ka mid markaa hadday maydhaan oo dee bacdiga laga helo fardigaasi way naga dhacayaan ama waajibkaasi way naga dhacayaan khaamisan qodobka shanaad halkana wuxuu gala sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica takfiin waa kafankii la aasayey kafanta loo samayna qofkii meydkaa alafdalu waxaa fadli badan an yukafana in kafan looga dhigo arrajulu ninka bi alaaati adwaabin saddex maro in kafan looga dhigo ayaa muhiima ninka in saddex maro kafan looga dhigo oo biidin cadcad laysa fiiha aanu ku jirin qamiisu walaa cimaama saddex maro oo dee lafaafataynkii kuwii lagu soo laalaabayaa oo qamiis iyo cimaam aanu ku haddii dee qamiis iyo cimaamad looga dhigo qamiiskuna waa waa shaygii dee qoorta qofku intuu madaxa ka geliyo xubnaha inta kale asturiya cimaamaduna dee madaxa markay qarinaysaa haddii qamiis iyo cimaamad looga dhigo kafanna waa bannaan tahay haddii xag hoose ay maraan oo dusha sare lafaafataynka lagu laalaabo kuwii sarana dee waa bannaan tahay kamaa sidaa fucila lagu sameeyey binnabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yudraju fiiha waa la gelinaya idraajan qofkii maradii dee waa la dhex gelinaya qofkii inta dee la jiifiyo oo maradii laysdul saaro ayuunbaa maxaan ku idhahaa maradii qofka la gelinaya wain kufina haddii lagu aaso fii qamiisin qamiis iyo waisaarin qamiiskuna ilaa dee qoorta ilaa lugaha intaasoo dhexoo dhan buu asturaya qamiis isaarkuna waa guntiga hoose oo cawrada inta hoose oo cawradu isagu qarinaya waa guntiga waa inta isaarku waa inta hoosuu qarinaya qamiiskuna ilaa qoorta ilaa inta hoose intaasoo dhan buu isaguna wada qarinaya walafaafa lafaafaduna jidhkii oo dhan baa lagu soo laalaabaya oo lafaafadu wata ugu sarraysa marka qamiis loo xidho qamiis iyo gunti hoosena loo xidho dushana waxaa lagaga laalaabaya lafaafadii baa lagaga laalaabaya falaa ba'sa dhib ma laha haddii de waxoo dhanba inta laga daayo qamiiska iyo cimaamada laga daayo saddex waaweyn lagu laalaabana oo hoosta cawrada xuba aan loo xidhin isaar hoose iyo macawiis hoose iyo qamiis iyo waxba aan loo xidhin oo saddex khalliga lagu laalaabana waa bannaantahi ayuu yidhi falaa ba'sa wax dhiba ma laha waa kafantii weeyaan waayahay walmar'atu gabadha tukafanu waxaa lagu kanfayaa waa gabadhii fii khamsati aswaabin shan maro baa kafan looga dhigaya marka shantaa maro wax sidaa u xadidaya ma jiraan dee xadiis odhanaya waa shan waa saddex ma jiraan laakiin dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddex maraa lagu kanfay xadiiskii bukhaariga dee markaa dumarka culimmadu waxay dhahaan maadaama gabadh ay tahay gabadhu adduunyadana dee waa cawra oo waa la adkeeyey markaa marka haddii ay dhimatana dee waa in la adkeeyo oo dee in dhar fara badan lagu waajibku wuxuu yahay laakiin dee maro keliya haddii maro fiican oo weyn loo helo oo dhammaan qofka jidhkiisa asturo wada qariya oo saatir jamiica albadan dee waa waajibku waa dhacaya laakiin sidan waa fiican tahay shan maro haddii loo helo dircun waa kii jidhka gabadha ay xidhinaysay khimaarkana madaxa ra'siga waa ka madaxa inta la geliyo ayaa la yidhaahdaa khimaarku waa lira'si dirciguna waa dee min araqaba ila alqadamayn isaarkuna waa guntiga hoose cawrada hoosaa loo xidhayaa lafaafataynkuna waa laba sare laba maro waaweyn oo lagu soo laalaabayo waa maradii weyneeda kafantay ballaadhnayd weeyaan marka haddii diric loo xidho khimaar madaxana in qayb loo xidho gunti hooso isaarana loo sameeyo oo dee maracado gunti isaara iyo mid sare iyo mid madaxa ah dushana laba waaweyn lagaga soo laalaabo waa fiicantahay buu yidhi wayukafanu waxaa kafan looga dhigaya asabiyu kii yaraa qofkii yara wiilkii yaraa ama qofka yar fii thawbin waaxidin mara keliya ilaa lagala gaadho alaaati aswaabin ilaa saddex maro lagala gaadhay ilaa alaaa aswaabin watukafanu waxaa kafan looga dhigayaa asahiiratu tii yarayd watukafanu sahiira tayar waxaa kafan looga dhigayaa fii qamiisin qamiis iyo walafaafatayn yacnii inanta yar maro hoose oo dee ilaa qoorteeda ilaa lugaheeda ilaa halka maro dee yacni jidhka hoose gaadhaysa iyo walafaafatayna waxa waa laba maro oo dusha markaa lagaga laalaabay walwaajibu waxa waajiba buu yidhi fii xaqli jamiici dhammaan qof yar iyo qof weyn lab iyo dhadigba hawbun waaxidun maro keliya ayuunbaa farala waxa waajiba waa maro keliya oo yasturu qarinaya jamiica almayiti faralku dhammaan meydka in la asturan weeyaan laakiin idaa kaana almayit qofka mayidka hadduu yahay haddaba muxrimu qof xaj xidhan waa muxrim qofkii xajka xidhanayey fa innahu qofka xajka xidhaa yuqasalu waxaa lagu maydhayaa bimaa'in biyo iyo wasidrin ee qisilkii qisilka wayukafanu waxaa lagu kanfayaa fii isaarihi wa ridaa'ihi guntigaa hoosuu sitay iyo kii sare ridaagiisii sare labadan uu xidhan yahay ayuunbaa kafan looga dhigaya aw amase haddii kalena fii hayrihima laba kale ayuunbaa kafan looga dhigaya isaar iyo ridaa unbaa looga dhigaya walaa yuqadaa lama daboolayo ra'suhu qofka muxrimkii xajka xidhan madaxa waxba laga saari maayo walaa wejhu wejigiisana waxba la saari maayo walaa yudayib udgoonkii iyo diibkii cadarkiina waa laga ilaalinaya waayo liannahu yubcadu waxaa la soo saarayaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waxaa la soo saarayaa mulabbiya labayk allahuma labayk isagoo talbiyadii akhrinaya ayaa la soo saaraya kamaa saxa bidaalika sida ka sugnaatay xadiiska can rasuul calayhi salaatu wasalaam sida xadiisku ka ansaxay ka sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaam wa in kaana almuxrimu qofka muxrimkii xajka xidhan hadduu yahay imra'atan gabadh hadday tahay kofinat waa kafan baa looga dhigayaa ka hayrihaa sidii yacni kayrkeed ayaa dee kafan mar hadday gabadh tahay caadi baa loo kanfaya iyada oo dee dhar caadiya oo waaweyn oo lafaafatayn oo ayuunbaa dee kafan loo samaynaya gabadha ka hayriha baa kafan loogu samaynaya walaakin asaa haddee gabadha muxrimadda ah laa tudayib iyada udgoon lagu samayn maayo walaa yuqadaa lama daboolayo gabadhii wajhuhaa wejigeedana lama daboolayo wayadaha labadeeda gacmood bilkafani alladii kufinat fiihi labada gacmood labadaa baabaco iyo wejiga unbaa laga reebaya laakiin jidhka kale dee waa la dhar waaweyn oo dee la asturayo weeyaan ila waa gabadhe gabadhuna dee libaas khaasa ama dhar khaasa xadka kuma laha ama dhar dacad ama mid cagaaran ama ma laha maadaama ay gabadh tahay xajka waxaa saaran inay jidhkeeda asturto oo xijaabkii sharciga ahaa ay ilaaliso waaya kamaa taqadama sidaynu ku soo qaadanay bayaan marka la caddaynayay sifatu qaabka sifada takfiin loo kanfayo almaratu gabadha marka gabadhana dee waa dhar waaweyn oo asturaya ayuunbaa loo samaynaya oo dee maaragta marka lagu qarinayo oo saadisa qodobka lixaad acqunaasi dadka waxa ugu mudan biqasbi meeritaankiisa la meeray qofka wasalaatu calayhi salaada qofka lagu tukanayo marka lagu tukanayo wadafni marka la aasayo aasitaankiisa iyo salaada lagu tukanayo iyo meeritaankiisa iyo takfiinkiisa waxa ugu mudan kow wasiyuhu qofku u dardaarmay fii dalika alwasiyu ka loo dardaarmay uli hebel baa meedhaya ama hebel baa igu tukanaya ama hebel baa aasaya qofka uu u dardaarmay ayaa loogu horumarinaya dad uma waxaa ku xigaya markaa alabu aabbihii baa ku xigaya aabbihii ayaa maydhaya qofka uma waxaa ku xigaya aljadu waa awowgii uma alaqrabu falaqrab sidai qofku usoo kala dhowaayeen min alcasamaati dadkii qofka casabada u ahaa ee dee dadkii dhexlaya warsada ahaa siday usoo kala xigaan casabadiisii baa loo tartiibinaya fii xaqi rajuli ninka walawlaa waxa mudan biqasri lmarati gabadha meedhitaanka gabadha la meydhayo wasiyatuhaa cidda tidhaha ay meydho gabadha tidhi hebla ayay meedhaysaa uma kadibna waxaa soo raacaya alummu hooyadeed uma aljadda ayeedeed falaqrabu dadka ugu soo dhow ee aqaaribteeda ah min nisaa'iha dadka aqaaribta ee hadda ay ka dhalatay ama edadeed ama hebl dadkii ay ugu dhowaan ayaa markaa haddana halkaas soo raacaya walisawjayni ninka iyo gabadha labadiis qaybo weeyaan ninka iyo gabadhiisa daooridiisa walisawjayni ninka iyo xaaskiisu labadaba way u bannaan tahay an yuqasira inuu maydho axaduhumaa midkood alaakhara ka kale oo ninku gabadhiisa waa maydhi karaa gabadhuna ninkeeda waa maydhi kartaa lianna sidiiq abubakr sidiiq radia allaahu tacaala canhu alla raalliha kaada abubakar qasalatu waxa maydhay u dardaaran u dardaarmay abubakar sawjadu asmaa ilaahi raalliha ka ahaaday ayuu amray u dardaarmay inay maydha waa ti maydhay markaan gabadhu waa maydhi kartaa ninkeeda ninkuna waa maydhi karaa gabadhiisa waana madhabka jumhuurulculamaa fuqahada iyo culimmadu badabkoodu waa siday qabaan culimmada qaar baa yidhi may mar hadday dhimatayba dee way ka baxday baabkaagi de waa mayd bay noqonaysaa caqdigii kuu hayana waa waa burayo uu jabay laakiin waa qowl dee baadilo weeye maadaama gabadhaada ay tahay oo ay dhimatay caqdiguna uu kuu qaday waa maari karaa ninku waa maaraya walianna caliyan cali ilaahay raallaha ka ahaadee qasala waa maadhay sawjadow gabadhiisii ooridiisii faatimata radia allahu tacala canha marka waa madhabka jumhuurka culammadu u badan yihiin khilaafan lilxanafiya qolada xanafiyada ayaa tidhaahda maya shuqul iyo shaqaystuma lahoo waa la kala ilaalinaya laakiin waa baatil waa waa ismeydhayaan ninku waa meedhi kara gabadhiisa gabadhuna waa meedhi karta adilaana dee loo hayo qodobka waayahay saabican halkaana wuxuu galay salaadii iyo sidii loogu tukanay marka hal dersi ayaa inoo hadhaya marka halkaasaynu sifatu salaati qaabkii salaada qofka meydkaa loogu tukanayay ayuu sheekhu raximahullah iyo sidii loo aasiyey ayuu sheekhu xagga dambe insha allahu tacaala uu iska raacin doonaa waa dheer yahay qaabkaas salaada wada raacinaya waay halkaasaynu kasii qaadi doonaa insha allahu tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam billahi tacaala tawfiiq